إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qaraxyo lagu laayay ciidamo u badan kuwa shisheeye laguna burburiyey gaadiid dagaal iyo weeraro jidgal ah ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose askar iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ehelka qaar ka mid a dadkii dhowaan maraykanku ku duqeeyey gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dadkaas maraykanku gardarro ku dilay islaam markaana kuwii dilay been ka sheegeen oo ay geliyeen diiwaan qolo aanay ka tirsanayn waxa ayse soo taraya eedaymaha loo jeedinayo madaxweynaha xilligiisu sii dhammaanayo ee dowladda federaalka iyo shaki laga qabo inuu wakhtiga kororsado dowra diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey in ka badan boqol iyo toban qof oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka gedow dowladda federaalka ayaa sheegtay in muqdisho laga helay cudurka korona intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa iminkana u diyaargarooba isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa toddoba-iyo tobanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan qaraxyo lagu laayay ciidamo u badan kuwa shisheeye laguna burburiyey gaadiid dagaal iyo weeraro jidgal ah ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku saabsan askar iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo lagu dilay magaalada muqdisho waxaa nooga waramaya wariyeheena cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali waad mahadsantahay abubakar shalay gelinkii dambe camaliyad nafuurnimo ayaa waxay ka dhacday inta udhexaysa buufow iyo janaale oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana lala egtay kolonyo isugu jiray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah gaari naftii hore kaxaynayay ayaa waxa uu dhexda u galay kolonyada halkaasna waxaa ka dhashay khasaare naf iyo maalbadhe ugu yaraantii afar iyo labaatan ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa la xaqiijiyey halkaasi in ay ku dhinteen saddex iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada gorgor la yiraahdo ee turkigu tababaray ee dowladda federaalka iyagana halkaasi waxa uga dhimatay toddoba askari ciidamada bancraft la yiraahdo ee maraykanku uu tababaray iyana halkaasi waxa uga dhimatay laba askari isku dar askarta soomaalida ee halkaasi ku dhimatay ugu yaraantii waa sagaal askari marka la isku daro ciidamada gorgor iyo kuwa bancraft ee soomaalida ah ee dhaawaca halkaasi ku gaarayay waxa uu gaarayaa ilaa iyo sideed askari kuwaas oo dhaawacyo daran ay soo gaareen lix baabuur ayaa la sheegay in camaliyadan lagu gubay kuwaas oo laba ka mid ah ay taangiye yihiin laba kalena ay cabdibalayaal yihiin midna uu ahaa gaari james ah oo qoriga suuga loo yaqaano uu saaran yahay midna uu yahay gaari taw ah qaraxan ayaa waxa uu argagax geliyey askartii kale ee ka badbaaday weerarka waxaa xusid mudan shalay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo duulaana in weeraro kala duwan ay ku qabsadeen inta udhexaysa buufow iyo janaale ilaa iyo shan weerar oo jidgal ah ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanadaasi waxaana la xaqiijiyey in baabuur badan looga gubay ciidamada duulaanka ah ugu yaraantii afar gaari oo kuwa gaashaamana ayaa la sheegay in halka lagu gubay askartii saarneedna dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen waxaa la aaminsan yahay khasaaro intaasi uu ka badan yahay islamarkaasina weeraradii shalay waxay ahaayeen casharo loo dhigay ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo soomaalida ee la shaqaynaysay oo waayadanba ee ku fekerayey siday u qabsan lahaayeen degmada janaale oo kaabiga ku haysa ee degmada marka run ahaantiina qoomamo weyn ayaa laga dareemayaa saldhigyada ciidamadu ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose maadaama qaar badan oo iyaga ka mid ahaa la dilay kuwo kalena la dhaawacay weeraradan khasaaraha badan geystay waxaa fulisay xarakada shabaab almujaahidiin oo dagaal kula jirta shisheeyaha soo duulay iyo soomaalida la shaqaynaysa oo dowladda federaalka ahi ugu horeyso dhinaca kale askar iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho laba askari oo booliis ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay isgoyska sanca ee magaalada muqdisho sarkaal la oran jiray corneyl weydowna waxaa lagu dilay xaafadda masteexo ee degmada wadajir wixii xog ee arrimahan la xiriira wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbi doonaa insha allah
ehelka qaar ka mid a dadkii dhowaan maraykanku ku duqeeyey gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dadkaas maraykanku gardarro ku dilay islamarkaana kuwii dilay been ka sheegeen oo ay geliyeen diiwaan qole aan ay ka tirsanayn faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya waryaheenna cabdisamed cabdulaahi tan iyo markii ciidamada maraykanka ee africom iyo dowladda federaalka ay si wadajir ah u sheegteen inay ka dambeeyeen duqeyn ka dhacday meel u dhow degmada janaale ee shabeellaha hoose ayaa waxaa soo taraya ehelada dadkaas rayidka ah uu maraykan ku xasuuqay kuwaasuu ka hadlaya tacadiga loo geystay ehele hor leh oo isugu yimid kulan ayaa waxay si qiiro leh uga muujiyeen dareenka ay ka qabaan dadkaas uu maraykanku xasuuqay ugu horeyntii dadkan ayaa kulankooda waxa ay ku soo bandhigeen war saxaafadeed ay ku qayaxayaan tirada dadkii halkaas uu maraykanku ku dilay iyo magacyadooda iyo da'da ay kala jireen magacyada dadka halkaasi lagu gumaaday oo gaaraya ilaa iyo lix qofood lambar kow axmed nuur aadan cusmaan soddon iyo saddex sana jir ah cabdiraxmaan cali waadhoor lixdan iyo siddeed jir ah cabdiweli aadan barre soddon jir ah sheekh maxamed sheekh isaaq sheekh maxamed oo loo yaqaano macalin ooyaaye lixdan iyo shan sana jir ah macalin cabdulaahi cali maxamuud konton iyo lix jir ah cabdifataax farxaan maxamuud oo saddex iyo toban sano jir ah
intaas kadib dadkan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray maraykanka iyo sidoo kale dowladda federaalka oo iyadana la sheegatay duqaymahaas waxayna caddeeyeen in dadkaas ay ahaayeen dad rayd ah oo aan waxba galabsan walaalkay axmed aadan cismaan oon ceelasha hal saac iskala quraacannay aa waxaan waayey socodkiisii iyo noloshiisii saddex saaminim waxaa la ii sheegay in diyaaradaha maraykanka ay duqeeyeen sidaas awgeed dowladda iyo dowladda saaxiibada iyiinoo maraykanka in ay nooga garaabaan ilaa al'aankan wax wada hadala iyo wax garaabyada kama hayna shacab soomaaliyeedoo dhibanaan nahay intaasaa meeshana keentay aniga uu magacaygu yahay cabdulaahi ciise maxamed kana socda dadkii sida xaqdarrada loogu laayay gobolka shabeellada hoose soonaha ugunji oo haddii alla kuriga diyaaradaha darooniska maraykanku ay ku laayeen dadkaas oo dowladdu iyo maraykankuba ay sheegeen inay ahaayeen dad shabaaba waxaan halkan u soo istaagay in aan ka hadlo inaan dadkaasi ahayn dad shabaaba inay ahaayeen dad shacab ah anigu waxaa ku jiray wiil yar oo saqiir ah oo toban iyo saddex sano jira oo la yidhaahdo cabdifataax farxaan maxamuud maxamed wiilkaa yar oo dugsi ka dhiganayey ceelasha biyaha dugsi qur-aan uga jiray una tegey booqasho ugu tegey aabboo jooga beeraha dadkaasi waxay ahayen dad shacaba si xaq darraa in lagu laayaan caddaynaynaa oy dad shacaba ahaayeen kulanka ay isugu yimaadeen eheladan islamarkaana ay kaga hadleen tacadiga uu maraykanku u geystay ayaa waxay ku soo aaday iyadoo dhowaan meel u dhow degmada janaale ee shabeellaha hoose duqayn uu maraykanku ka geystay oo ku xasuuqay dad rayd aha oo saarnaa gaari hoomeya waxaana maalmihii lasoo dhaafay si aad ah u badan iyo duqaymada ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay ay ku hayaan dadka raydka ah daraad ayaa ugu dambeysay duqaymo ciidamada shisheeye ay ka geysteen janaale waxay ku dileen afar qof oo shacab ah iyadoona kow iyo toban kale ay ku dhaawaceen se soo taraya eedeymaha loo jeedinayo madaxweynaha xilligiisu sii dhammaanayo ee dowladda federaalka iyo shaki laga qabo inuu wakhtiga kororsado tafaasiil umuurahaasi ku saabsan waxaa mar kale noo soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali faarax sheekh cabdulqaadir oo horey usoo noqday gudoomiye xagaanka koowaad ee baarlamaanka federaalka ah iyo waxa loogu yeero wasiirka garsoorka iminkana baarlamaanka xubin ka ah ayaa dhaliilo badan waxa uu dusha uga tuuray madaxda dowladda federaalka ah wuxuu sheegay in hogaankooda ku guuldareystay wax ka qabashada arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo arrimo maamulka la xiriira wuxuu hoosta ka xariiqay in wakhtiga intiisa badan ay ku bixiyeen dhalanteed iyo waxyaaba indhasarcaad ah waa arrinta nabadgelyada iyo meesha ay joogto iyo arrinta maamul dhisidda iyo dowlad samaynta meesha aynu joogno marka anigu waxaan ahay dadka aad iyo aad rajada weyn u qabay aaminsanaa dadka soomaaliyeed marxalada lasoo dhaafay inay jireen dowladda cusubna marxaladahaas inay ka bixin doonto nasiib daro dowladdii maba aadin jidkaa wixii looga bixi lahaa ama wixii looga bixi lahaa mashaakilka noocaasa wakhtigii badankiis wuxuu ku baxay waxyaabo dhalanteed ah waxyaabo indhasarcaad ah waxyaaba aanan marna taabanaynin nolosha dhabta ah ee muwaadinka soomaaliyeed iyo masiirka iyo mustaqbalka dadka soomaaliyeed ilaa hadda aynu soo gaarnay in aynu joogno gabagabadii muddadii oo waxyaabihii dee asaaska u noqon lahaa in doorasho xor ah oo cadaalad ah oo qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo oo maanta lala yahay si xataa la isugu keeno dowladdii federaalka ahayd iyo dowlad goboleedyadii ee isla wada joogay maalintii xilka lagu wareejinayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waqti ka yar sanad ayaa u haray madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana jira qorshayaal ay wadaan asiga iyo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayre oo la xiriira in kuraasta ay kusii fadhiyaan faarax ayaa waxa uu sheegayaa inaanay macquul ahayn in la aqbalo in xilka ay sii hayaan doorasho la-aan horta anigu kama hadlo inay dhici karto inay dhici kar doorashadu waa waajib waa inay dhacdaa haddii doorashada dhici weysa macnaheedu waxaa weeye joogitaanka dadka kuraasta ku fadhiya waa joogitaan sharci darro awood waa xil isku dhejin waa maxaan ku idhaahdaa xuquuqdii shacabka uu lahay oo lagu xadgudbayo waa ballanka bax marka ma dhici karta iyo ma dhici karta iyo iyo iyo iyo sheekadu sheekadu ma taagan waa inay dhacdaa waa inay doorasho dhacdaa oo sidii lagu ballamay ay u dhacdaa oo haddii ay dhacdo sidaas inaanay u dhici karin ay timaado wax la isku ogyahay oo laga wada tashaday farmaajo iyo saaxiibadii ayuu ku eedeeyey inay caburinayaan xisbiyada mucaaradka ah yeelan kartaa waxaa aada nasiib darro u ah in eh, dhiirigelin badan aanay helin arrinta xisbiyada kow haddii xaaladda amniga gaar ahaan oo aan dee iska dhibaato badan oo fursado badan aanan siinaynin dadka kulamadooda iyo wadahadalkooda iyo isgaarkooda iyo sheekaysigooda iyo weliba si xorriyada in looga hadlo Eh, qaybna waxaa ka ah weliba mushkiladaas dowladda federaalka iyo madaxdeeda oo ka shaqeeya caburinta oo ka shaqeeya in la diido eh, kulamada qaar ee xisbiyadu ay samaysan lah- ay samaysan lahayn adigana waad ogtahay eh, eh, eh, waxyaabaha qaar ee qaar ee soo dhacay magaalada muqdisho dhowaan waxaa ka dhacay kulan looga soo horjeedo dowladda federaalka ah garowna iminka waxaa ka socda mid maamul goboleedka puntland uu qabanqaabiyey oo asiga qudhiisu qaabeeled u abaabulan faarax ayaa arrimahaasi soo hadal qaaday haddaad aragto dadka oo qabiilka ku yaacaya oo isdoonanayo oo leh saynu isu difaacnaa saynu danteenna u ilaalinaa mustaqbalkeennu muxuu jiraa waa niyad jab ka yimid nidaamka dowladeed ee meesha ka jiro isaga ayaa hanan waayey dadkii soomaaliyeed u muujin waayey in dowladnimo la wada leeyahay jidkeedii jidkeedii la hayo Eh, mararka qaar shaki gelinayo waxyaabo iyo waajibaad loo baahnaa in la qabto oo xilligii munaasabka ah lagu qabto marka sheeko dhalanteed ah iyo xaflado iyo riwaayado iyo maxay ahayd eh, eh, taallooyin baan baan baan baan dib idinkugu dhisayaa lagu lagu mashquuliyo oo waxqabad looga dhigo dadku waxay isweydiinayaan ma dhab bay ka tahay dadkaanna hogaaminayaa inay nagu wadaan wax aynu wada leenahay iyo jid aynu wada leenahay markaa bay dadku raadsanayaan xaggee kaleeto oo aynu wax u doonanaa yaynu ciirsannaa marka aniga waxaan rabaa in lagu akhriyo midaas wax hadda bilowdayna ma aha dowladdeennii oo xoog badan oo ciidamo haysato oo hadda maalmaha waxaad maqashay eh, eh, dowladda horumar bay gaartayoo dayn cafis baa la inoo sameeyeyoo maxaan ku idhaahdaa eh, adduunkii baa baa baana ictiraafayoo eh, shidaalkii baynu soo saaranaynaa waxyaabahaasoo dhan wax ay tarayaan lama arko sanadkan u dambeeya mudaxileedka dowladda federaalka waxaa la filayaa inay sii kordhaan isqababsiga u dhexeeya iyada iyo maamul goboleedyada iyo weliba siyaasiyiinta kale ee xildoonka ah dowrad diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey in ka badan boqol iyo toban qof oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka gedow waa kan waryaheena maxamed cali aadan oo ka warramaya munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay dowro muddo toddobaad socotay islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka dhacday tuulada mataano oo hoos tagta degmada baardheer ee gobolkaasi dowradan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad cadadoodu gaarayso boqol laba iyo toban qof oo ka mida bulshada deggan tuulada mataano kuwaasoo sheegaya inay aad ugu baahnaayeen waxbarashada ay ka heleen maktabka dacwada ee wilaayada gado munaasabadii lagu soo xirayay dowradan ayaa waxaa ka hadlay mid ka mida macallimiintii bixinayay dowrada waxa uuna ka warramay cashiradii ay bixiyeen isagoona dhanka kale la dardaarmay dadweynaha deegaanka dowladda khitaabo ka baxeen ee may kumid ah kitaabka usul talaaf ayaa kumid ah kitaabka may kumid ah qawaa'id alarba ayaa kumid ah kitaabka khuda caqiidataka ayaa kumid ah kitaabka xifdulmuslim ayaa kumid ah kitaabadaasa dowladda laka qaadadi kule ilaahay subxaana wa tacaala mahadsan ilahay inay suuri geli dowlada dowladdaasayna may qabatay dadkaas nin sheentay ilaahay uma mahadi ilaahay kabacda walaayada gedo khaasatan baardheere degmada baardheere وخاصة دعوة يا ولب وقابن قاود يبرامج كاسلايتي مع الوالد إنك جرى كاسلاي سبحانه وتعالى ما سنة خاصة ولاذا كما سن إيوه جودان حركة جودان يا دعاء ملك سور رغم إلهي سبحانه وتعالى يا بعد كما سن بعد إلهي dadka ka faa'iidaysaday may lahaa ma asintiin ilaahay subxaanahu watacaala sinku ajar siiye diinkiina walibola sinku weri isin lahaa ajiibten inkoyten elaan walibolan kasta tilaabadiisu qaada ajara ilaahay subxaanahu watacaala ku siiye ee rasuulka salaatullah alayhi wasalaam may sheegay tilaabada jada khayr nijaan gaada in ilaahay tono dembiga ka dhaafow tono walibuu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala xasanaadkiina ziyaadiy waa ilaahay rasuulka sheegi markidasaasin may lahaa ajar xusubteen ajar hobsateena walibuu ahaa معلومين إيه وجه يديرت خير ديرت ما إلا إله سبحانه وتعالى ما دي ثم بعد بعدين المجاهدين ما إلا ها قرب سير ما والبرسنة برزيات سدا ما يكلا لا عن درد ما إلا كي ولا بلا وين إني صريب وزيات سدا كتبنا والبرسنة ما الكسل وكلا جيك علماء الإسلام جيك والبرن يدورن كتابي دورن ولبوا من الكسل وكلا ديارو ما إلا ما كتابه زين كفاية سدا هل شيء ولبوا دينك ولبوا برن هل شيء برن يارتو نكتر بيان ciyaalkiiyo balaantan idoo roogaan diinka ilahay la katarjeesa dadka guryaalka nagadan guryaal muslimiin nuura una diinka ilahay ku nuurasa nagadan nagadan taasakala dardi arrimayoon insha allah sidoo kale qaar ka mida bulshada ayaa sheegay inay aada uga faa'iideen dowladda iyagoona u mahadceliyey culimmadii juhdiga gelisay wagaagi xasanaale ukeenalareen mantaana maalintan dowladda oo gabagabahayti oo todobarinani weli yaa maalinta ee ardayda qabtasha ayaha ilaahay maalinta alxamdulilah dowlad tan oo kale ee mana ilaahay fadishay tan dowlad wanaagsanahayti oo eed arday ilaahay ka mahadsan eed qiim badan maynka do-aana ilaahay fadishay ini iyo ilaahay khayr badan siiyo ini ilaahay ku abaalmariyo oo ardayda ilaahay maalinta qiyaamo ardayda shafaaco badan ku siiyo yaanka do-ayaana on badan oo khayre oo ilaahay raali keeniyo halan magacayga waa ibraahim cabdi cali maanta waxaa ka dhacay doorii baa ka dhacday dooriyadii dhammaadkeeda baan joognay maanta beryaha noo soo socotay waxaa noo qabtay muslimiintaa noo qabtay macnaha culmada wilaayada gedo haa degmada baareero toddoba maalin oo kale noo socotay boqol iyo waxaan ahnayd laba iyo toban waxaan ku qaadanay sida usuulu salas xisnul muslim quda caqiidaka dawaacidul arbaac wilaayada gedo waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu barakeeyo dadkii noo soo qalqaaliyey in maaragtay baabuur shidaal nooga soo shubtaan oo kutaabo ay laag nooga soo bixiyaan cidoodii iyo degmadooda ay nooga soo tagaan guryaha nooga imaadeen oo maaragtay oo casharo ay noo oqiyaan ilaahay xaggiisii iyo nabigiisii ay wixii qarmeen ay noo dardaarmeen taasaan macnaha ay guul ah ayaganu marka si ay ilaahay ajar ugu siiyo maalinta maalinta aakhiro taasaan ayaynu u mahadcelin wilaayadii islaamiga ee gedo ayaa wadda ololo ballaaran oo waxbarasho ah islamarkaana ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada ay maamusho wilaayada halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan siduu faahfaahinta warkaani ku eegayo waryaheena haashim cabdinaasir dowladda federaalka ayaa sheegtay in muqdisho laga helay cudurka korona inkastoo dowladda federaalku aanay haysan qalab caafimaad oo dhammaystiran haddana waxay sheegaysaa in hal qof oo muqdisho jooga laga helay cudurka korona haweeneyda ku magacaaban wasiirka caafimaadka ayaa warkaas saxaafadda ka hor sheegtay inkastoo aan lagu kalsoonaa karin warka dowladda federaalka oo laga yaabo in ay dabada ka riixayaan hay-ado iyo dowlado lidku ah waddanka soomaaliya waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladdii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aada iyo aada uugu korreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday wax walbana waa la dare waa la waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nineteen loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah sintomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin cudurka korona oo caalamka argagax geliyey ayaa fara badan ku ahaya shiinaha reer galbeedka sida maraykanka iyo reer yurub iyo wadamo kale waxaana dhowaankiisas la xiriira laga helay dalalka kenya iyo ethoobiya oo ay soomaaliya daris yihiin warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa nagayntaa